dowladda kenya ayaa shaacisay in ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu maalinta beriya booqasho laba maalmooda ku tegayo dalkaasi ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa la sheegay in maalinta ugu horeysa booqashada ay ku kulmi doonaan magaalada mooyaale ee gobolka marsabed wariyaha v o weda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nairobi nooga soo diray ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa la filayaa maalinta berita inuu booqasho laba maalmood qaadato uu ku iman doono waddanka kenya afhayeenka aqalka madaxtooyada ee waddanka kenya kansedina ayaa waxa uu sheegay in doctor abey booqashadiisa uu ku soo mari doono dhulka etoobiya marka lasoo gaaro xadka mooyaale ee deegaanka marsabit taasi oo ah xadka labada waddan ay wadaagaan sidii caadada ahayd kadibna waxau ka soo duuli doonaa ra-iisul wasaaruhu halkaasi oo uu si toosa uga soo degi doono garoonka caalamiga ee joma kiyata international airport sida afhayeenka madaxtooyadu uu sheegay dalalka kenya iyo etoobiya waxa ay wadaagaan xuduud aada u fidsan oo gaaraysa qiyaastii siddeed boqol iyo koob iyo lixdan kilomitir oo ku baahsan deegaanada dowladaha hoose ee kawntiyada kala ah marsabit turkana wajeer iyo mandheera oo labada dhinacba ay degaan mujtamacyada kala duwan ee etoobiya iyo kenya isla maalinta berita ayaa la filayaa in labada hogaamiye ay booqasho ku tegi doonaan kawntiga lamu halkaasi oo gobolka xeebaha ku taalla oo ay soo booqan doonaan dekadda cusub ee new lama bort halkaasi oo laga hirgelinayo mashruuca loo yaqaano lamo bort south sudan etopia transport oo ah marka lasoo gaabiyo lapset oo ah corridoor ama wadda haloosiya oo iskaga gudbaysa dalalka kenya etoobiya koonfurta suudan waxaana barnaamijkaasi abiya iyo madaxweyne kenyatta ay ka wada hadli doonaan horumarinta dhinaca waddada haloosiga ee xagga baayac mushtarka iyo fududayn doonta isku socodka dadka sida sawir dheere v o a nairobi